بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن أولا إلهي سبحانه وتعالى أن كم هذيننا إن ونو سهلي هوله عن ونأي دي بلسك إسبتال قال كعياء بعد الله سبحانه وتعالى وحن أمها بعلننا ولا لها رجل دمر بله كغير قاطي هولها دي بلسك إسبتال قال كعيو إلهي فضلي سبحانه وتعالى إنان wejigii hore ee dayactirka kumeelgaarka isbitaalka uu noo dhammaado si wanaagsan mar dhowna waxaan jecelnahay in loo gudbo qaybtii labaad ee isbitaalka casriga ahaa iyo qaybihiisi kala duwanaa in la bilaabo sida guddigii hore maaratay xogtiisa loo bixiyo ahayd wixii ammaano aho na soo gaara inaan dadkii oga mahad celinno inayna soo gaarteen u xaqiijinno kadibna qaabkii wanaagsanaa ee sida saxdaa lagu maamul lahaan aan caddayno qaybo badan oo tafaasiille horaan u sheegnay marka dambe oo aan haddee dhismaha isbitaalka iyo wejiga aan bilaabi doonana waan soo gudbin doonaa warbixinta oo dhammaystiran iyo sidaan wax u qorshaynay maantase sida maata la sheegayba waxa weeye waxaan u caqibnay shirkan ashkhaas iyo jaaliyaad dadaalay oo walaalihii maarata khayrkii qabay ee wax la soo baxay waxoodayna soo gaareen inaan u sheegnay wixiina inayna soo gaareen ammaanadii aan u hayno siday ugu talagaleen u bixi doonto haddii aan ku maartay aan galo liiska maanta noo qaran bishii November iyo wixii ku sibnaa wixii la soo gaaray weeye shakhsiga ugu horeeya waa xaliimo xirsi shirwac oo gaalkacyo joogta boqol doolar bay soo dirsatay allah u aqbalo waxaa kaloo ku xiga gabdhaha ku nool magaalada askar ee norway jaaliyadooda gabdhahaas waxay soo direen kun iyo shan boqol iyo konton doolar waa in soo gaartay ilaahi subxana wa taala ka abaalmariyo waxaa kaloo ayagana ay wax naga soo gaareen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada riyaad ee waddanka sacuudi carabiya akhyaarta hogaaminaysa iyo jaaliyaddaba waa ku mahadsan yihiin waxaa naga soo gaartay laba kun toddoba boqol soddon iyo laba doolar waa u mahad celina jazakum allahu khayran baan leenahay jaaliyaddaas waxaa hormuud u ahaa sheekh maxamed godane iyo sheekh cabdinuur maxamed suule sidoo kale jaaliyadda maalmo sweden jaaliyadda maalmo sweden ku nool akhyaarta hogaamisay iyo jaaliyaddaba waa u mahad celinaynaa waxaa naga soo gaara ayagana toddoba saddex kun toddoba boqol labaatan iyo toddobo saddex kun toddoba boqol iyo labaatan iyo toddobo jaaliyadda maalmo ay naga soo gaartay jazakum allahu khayran sidoo kale jaaliyadda reer puntland ee magaalada melbourne australia uu hormuud ka ahaa doctor garabey xasan garabey waxaa naga soo gaartay toddobiyo toban kun oo doolar jazaahum allahu khayran sadaqadaas allah u aqbalo sidoo kale jaaliyadda reer puntland ee magaalada daar salaam tanzania oo afrika ah waxaa naga soo gaaray rag iyo dumarba jazaahum allahu khayran lix kun boqol iyo konton doolar ayaa naga soo gaartay aad bay maarata u mahadsan yihiin jazaahum allahu khayran qaybtan kale waa qof shaksi ah nin la yidhahdo cabdilcasiis maxamed geele oo magaalada london ingiriiska ku nool laba boqoloo doolar buu shaksiyan usoo diray jazahu llahu khayran allah ka aqbalo sadaqadaas sidoo kale waxtarka isbitaalka ashkhaas iyo hay-adahaba waa u furan yahay ururka bisha cas ee gaalkacyo iyo hay-adda unisef ee la shaqaysa qaybtooda qaabilsan v t c-ga gaalkacyo lagu maaratay ka howlgala waxay ku tabaruceen oo dhismaha qaybtaas oo isbitaalka guud ahaan ka mid a ay ugu tabaruceen laba kun sagaal boqol sagaashan iyo toddoba doolar jazakum allahu khayran allah ka aqbalo qaybta kale waxa weeye gabar bay ka timid la yidhahdo khadiijo cilmi mataan oo gaalkacyo joogta boqol doolar bay ku tabarucday allah ka aqbalo jaaliyadda ree atawa jaaliyadda reer puntland ee atawa canada waxaa nooga yimid adigana toddoba kun toddoba boqol iyo labaatan doolar jazakum allahu khayran allah ka aqbalo ayadii hormuudyada jaaliyadaasba iyo dadka akhyaarta ee wax la soo baxay sidoo kale jaaliyaadka maarata hore wax nooga soo gaaren waxaa ka mid jaaliyadda reer atlanta oo cariga maraykanka u s a ah shan kun iyo toddoba boqol ayaa naga soo gaaray shan kun shan kun toddoba boqol baa naga soo gaartay reer atlanta jaaliyadda u dambaysa maanta wax naga soo gaareen oo mar dhowba laga soo qaaday xawaaladda waxa weeye jaaliyadda reer virginia oo uu maaragtay horgoomiyaha u yahay محمد إسماعيل عثمان إسماعيل محمد إسماعيل إسماعيل عثمان بروفيسور نيسو جالية دي سري فرجينيا أفر كن بقول إتدوات دولار بعد نجس وقعت intaa waa liiska u dambeeyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dadkaas dhammaan waxna soo gaarsiiyey ilaahay idinka aqbalo meeshii aad ugu talagasheen baan ku bixinaynaa isbitaalkiina wax badan hadda waa qabtay kii casriga ahaa ayaynu u gudbaynaa dadkaas in waxoodii ay faanayaan uma aan sheegin waxaan u sheegaynaa kuwaas waxaan u sheegaynaa maaragtay in dadka kalena ay ku daydaan ayagana ay ogaadaan maadaama jaaliyaad iyo dad kala duwan inay yihiin waxooda inayna soo gaareen meeshii maarata laga maamulaya guddigu ka maamulaya dhismihii isbitaalka ayaynu ku bixi doontaa jazaakum allahu khayr idahan ka aqbala ayaan leeyahay dadka kale